howlka maktabadda meewa ee magaalada mombasa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu bixinayay abaalmarinta dadkii ku guuleystay tartanka al aal wal asxaab oo ku saabsan nebiga salallahu caleyh wasalam ehelkiisa iyo asxaabtiisa tartan la xidhiira macrifadooda oo ay soo qaban qaabisay golaha dacwada afrika ee loo yaqaan lajna dacwa fi afriqiya faraceeda magaalada mombasa oo guddoomiye ka yahay sheekh abubakar cabdi abu xamsa iyadoo ay iskaashanayeen xarunta dacwada islaamiga ee loo yaqaan markas dacwa alislaami ee magaalada mombasa
Huyu ni mshindi wa kwanza katika haya mashindano alu wal ashab. Adam
abaalmarinta sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar una dhigma labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa waxaa ku guuleystay axmed aadam nuur iyo weliba sidoo kale qaasim shariif axmed maxamuda halkaasina waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarin ka timid golaha dacwada afrika sheekh abu xamse oo guddoonsiiyey abaalmarintani ayaa halkan hadal kooban ka jeediyey lengo lake ni kueneza thaqafa mzuri ya Kiislamu, manhaji mzuri na, ku, na kuondosha fikra za kirafidha katika, katika mujtama, yani kupambana na rafidha na kueneza thaqafa ya kupenda kusoma. Na zawadi za mwaka huu uh, kutoka kulitokea korona, zawadi zimebadilika zikawa uh, ni eh, te, simu. Mara hii wamepata watu wawili, kila mmoja amepata simu ambayo ina thamani uh, takriban dola 150 takriban hivi kila, kila simu moja. Uh, hizi ni hawa washindi wa mwaka huu uh, na kila mwaka wale washindi wana wanapewa zawadi kutoka kwa lajina dawa fi sheekh Afrika.
yuusuf abudul oo wakiil ka ahaa sheekh qaasim shariif axmed ayaa isagoo halkani faahfaahin dheeraada inaga siiyey tartankan iyo waxa uu ku saabsan yahay een musaabaqadan loo yaqaano musaabaqada al-aal wal-asxaab musaabaqadan ee hadda maanta ad arkaysaan ee hawa- hadaaya iyo jawaa-is meesha lagu qeybiyey waa tartan muddo dheer socday ilaa taqriiban ilaa shan iyo toban sano een waxaana mataqaanaa eh, een soo tansiiqisay oo mataqaanaa soo aabushay lajnu dacwa fi afriqiya qolada loo yaqaano sacuudiga laga leeyahay waxayna la tacaamulaanaa ee markasu dacwa fi mombasa cumuuman tartankan waagii hore wuxuu ahaan jiray warqad oo in la buuxiyo warqadaha la buuxin jiray dalabatulcilmi iyo ardayda iyo inta badan dadka cilmiga ku tacalluqo ayaa aada u danayn jireen Eh, waagii hore af carabi baa lagu buuxin jiray waa su-aalla markaas oo loola jeedo in dadka laga wacyigeliyo afkaarta qaldan oo weliba khaasatan raafidada iyo shiicada iyo sidoo kale in dalabatulcilmiga iyo dhammaan muslimiinta ee lagu abuuro inay wax akhriyaan
waxaa loogu baaqay dadka daneeya culumta diinta islaamka inay ka qayb qaataan tartamada noocani oo kale ah oo ay kor ugu qaadayaan fahamkooda diinta islaamka halkanaan joognaa maanta eh, maktabadan oo ku taalo mewa oo hoolka mewa ku yaalo maktabada Eh, maanta oo z- zawaada iyo hadiyad lagu bixinay oo maanta ku guuleysa walaalkayn axmed aadam nuuriye oo la- raqm- raqmiga la- la- markii koowaad galay oo markaa uu ku guuleystay musaabaqadan alaal walasxaab marka aad u taaninayna insha allah waana ku mahadsan yahay inuu macnaha uu jehjeg sii wado uu dadaal ku sii daro waana insha allah eh, musaabaqada kale ka weyn insha allah inaan usii gudubno oo xaj iyo waxyaalaha lamida insha allah marka mujtamaca soomaalida caleyna kusoo dhawaada musaabaqadan alaal walasxaab oo qof la arko wiil la arko oo waxoogaa fikrad diin leeyahay inuu macnaha barnaamijkaas soo galo uuna macnaha su- su-aalahaas ka jawaabo sanadkii shan iyo tobanaad ayaa waxaa la qabanayaa musaabaqadan la xiriirta in dadka la baro saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo weliba sidoo kale aalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ay dadka muslimiinta ay u baahan yihiin in ay ogaadaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa